bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin fenlin weelalba isin rogdangaa ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isin ku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo talaada bahayto arbaaniya hoyda ayta taariikhtii keedinta labaatiyo afarta bilo seteembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shalgadiisan barnaamijka kulanku warsan oo nimadaysan dhugunsiyaal isin sugaytan walibaa ku mid ahaa gudoomiyaha walbarashada degmada baydhabo yuusuf maxamed idriis iyo waliba usukorbiya taylaanta haysata macallimiinta walkudhikaw iskuulaadka kiyaala magaalada tanbaydhabo haddaba may ku qabatay wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya mayna ku ertay arrintaasi iyo barnaamijka sinkaay dhegeystayaal wasiir ku-hogeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weliba usoo ku werbeeya biyo hireen iyo kuwidanka duleedka magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle haddaba biyogaseynta kukoyanga mayna saadoa keediini wasiirada maamulka hirshabeelle iyo arrintaasayo haddan gundudanga barnaamijkasinkaay akhyaraya aniyo madawynaga xasan sheekh maxamuuda isafiine sidaasna wali beeraya wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka ee koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi sheekh xasan arrintaas haddaba mayna jeeda mayna aragi mayna kuwa eri dastuurka soomaaliya barnaamijkasinkaay dhigunsiyaala saasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsanna oo nabadu haddii ilaar wali baa ku mid ahaa maamulka gobolka bokool iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo weliba iyo dardargelin iyo howlaba iyo kudana deegaanada gobolka bokool oo ay ku howlgalayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedda haddaba intaen u maraay howlgalka intana keedinyo howlgalkaasi unoona la dararna inay degmooyinka gobolka bokool iyo intiyo badan iyo xayiraad saaranya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulunku warsanna oo nimadun siinkahay dhugunsiyaalla barnaamijka kuwale bahsaari waa siirdarasii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiraashka dhanka farsamada madax ku-deerta weliba imaamadu doone saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow mar kale iyo barnaamijka kulunka warsan waayahay dhegeystayaal markale weliba wada sinkala hamiin faylan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo yaanoola darartaa weliba wada sinkala hamiin faylan barnaamijka weliba saaray waan siin darasii doona dhegeystayaal ana cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka kubilaayo qodobkan ku horeeyay gudoomiyaha walbarashada ee degmada tanbaydhabo yuusuf maxamed idriis iyo weliba soo ku warbiyeya taylaanta haysata macallimiinta dhikowa iskuulaadka magaalada tanbaydhabo welibaana saasoo kale sheegaya inay wasaaradda iyo qorshe badan kaga eedan arrintaasi iyo wadda haddaba gudoomiyaha maraan dhaqata teleefonka idaacadda warsanana walkuweydii iyo weliba usin ku jawaabay arimogasayo arrimo kala oo la xiriira dhinagiyo walbarashada weliba nuus eray aaradda waxbarashada degmada baydhabo waa boqolkii boqol oo arrin karo magaalana la hayso meelka danka dambeeyey meeshana ay tayna la hayso high improvement soo degay waxbarashadooda zaay iskuulada zaaidan danadooku dadka waxbarasho daneeyo sii daayaan meelka kore waa boqolkii boqolo sababta maalka ogaado ee la rabo marka lasoo gaao kumeerayaasha masaasiinta iskuulada lagusoo geeyo sanadii sanadkan dambeeya iyo iskuulada infurmantisha zaaidahay ardayda dhalindibiyaashana badadahayd
waayahay marka arday badan oo way jiraan mudane gudoomiye ilaa iyo hadda iyo dhamaystiran iskuulaadka islamarkaasna shahaadooyinka weli iyo helna marka arrintaasay wasaaradda walbarashada koonfur galbeed inteen ku dambayta intana marayta
shahaadada horta magaalada jarna ardayda markay shahaadada dalbadayaan lama nidaamay ardayga intiisa inta shahaadada kutaaba diyaaro karo doqoldoo la diyaaro karaa hamarseeda markay hamarseeda hadana isbuuc lama isbuuc qaadato wasaaradda waxbarashada kulaysataysana dugsiyeedkii lama rufman tumiseedkii oo tumi saqaadka intii ardayda oo gurishoo roogo oo soorto ama shahaadadii infullight oo office examination iyo furta wasaaradda oo intalan ku darada ardaydan hadda dhib kuma daro dhan boqol iyo dhowr arday qaadadeen inta kaleniyoona diyaaro darabta c e iyo daradoona hadahayaan ardayda iyo faraxsaniin adduuroogaan jaamadoda kalean wasaaradda juhdi geliday sanadka dalha dhaafay ka guulaystay intay goobto examination certificate asasiya furta oo inta lagu qaada la darabo nagsawar lamasawar iyo sheen xafiiska wasaaradda waxbarashada iyo rugambarkiisantaamka galay iyo wali v oo link targalay shaadiyaasanteelin kaga haado kadamba wasaaradda infulaas gurigeyga ka abahay wasaaradda kagulaysa warkafeelena marti meefeelena xaaladii maray waaya markii lan fiiday dhalinyaro qaar oo walbarashada dhamaystan iskuulaadka baydhabo weliba leeyana inay qiimaha shahaadada oo wasaaradda walbarashadii hadday koranqaadi oo isleeyiin muqdisho iyo qiimahaas iyadan jaban marka arrintaasi iyo kuwaranba
waasanta norta su-aal su-aal ma general ow meel ma anti aan loo ku jawaab laakiin wali amargo waa ku sheegeen su-aalaas dina finance aya oo wasatkaan maraya dhaqaalaha ardayga lagu aado lamana oo shahaadada madiis inta ku tago meel ku baafaday adduunka majaraa barda maraw walaa madrasa bardaka walaa baa la fiiriya ardayga madiis inta ku tago ama gaari karo dhaqal doolara kan daraa ka dege markan dad madiis ka dege naftiisa kaadamay limanka nagaleelan oo la shaqeeya oo meel gaar ah dego manaro gaar ka daran miiraa ka daran garashka fiisa ida dad dhaqal doolara kan nagaleelan markan lanka arraa shahaadada baasiya wal ibari araw mansuubi mae average number oo daasada isku baxaansa mansuubi mae wal sameey mae arkor daasada waa walyar yar lagaalay kusigaas yar israelian ka fud waaye ma wala duwino oo hataa digay wasaarada kuwalaas laro matama
waaya iskuulaadka baydhabo mudane waliba waa iskuulaad eedan tira badan oo arday shal duwana rugan marka tirada guud oo iskuulaadka magaalada baydhabo ku howlgalayn hadii aad hadii aad xasuusanto hadii aad nin sheegta
ilaa ma santaa kasan dugsiyeedka ayaa iska furmay ayaa markii furmay wili hadee reeni kuma iskuuleyda furasiya kalaanta ardayda iskuuleyda bacdan ku jeeyaa daactadii wili ongoing oo sanadkan ah hadda ma sura israahayn wala sanadka horkii lahaa baashi walhaay laakiin hadda sanadkan si zaidi wilina unagaarka howlan gabagabadii iyo daactadii un wili aan meeshaan kasoo banay ka geli jarna kaali nambarkii wili mal deerin lanhayala iskuulkii kaansaasalam unug yaa kazaaidasan unug اسكورس تندر تبارك كل ما طلع انا كورس تندر يا غاست يا وي وانا سر حتى بيديها قول قال لي اسكول ابو فرما ده مركن والله كير لا تندر ما فرني مركن جيو كشي بالله مركن تي كوستايا وكل ما انت وانت ترى انا كل ما انت بعد الصحه مركن ما بدي كورس اركس دوكسير waaya iskuulaadka qaar macalimiinta joogaan ee magaalada tambaydhabo weliba sida iyo ardayda qaar markii una waraysan iyo sheegaana tayada iyadan yarta marka maadaama gudoomiya walbarashada degmada baydhabo ee taa dhinaga wasaaradda walbarashada marka arrintaasi in kuurgalaysi walanku bedela tayada macalimiinta iyo sasoo kale ardayda habaha doonta maya su-aalfeel lagu horto sanadkan sanadbilaa baasi haddii isku beer baydhabo tayo dareeyen arday maqudheen sanadkan ka dambeeya arday secondary oo failgaroobay malahayna marka wala meelo la kasheegay qubadan horta wala aragay oo dambadaan aragtay tays iyada saraysa macalimiinta dhakaama macalimiin field education oo wasaaradda recruit garaytay kuwa rahayka santiifka ama sooraayar gunada iyo qaadaan oo wasaaradda ogta da training hagaadi la train garay hadda bilaa la dhaafi hagaasi july dhammaadje labaatan jayla dhammaadje tumisha bero kale maamulyaal oo kusii baran santamay kusii baran iyo macalimiin iyo trainalka si dhowr maalmooda markaan trainingka joogdu wala hata soomaalina train garaysa aniga farfarka jaro leehumnamel ku qoymaa maalin wasaarad fiidigaala maalinamala ka qaadi elkuud garay lahubo iyo iskuullada ku dhakaayo ama iskuulo timela wala rame maalimiin qualified field education head field jo ku turjubayna ma maalinka oo kale walbarashada kolley ogta fakaltel baan majara maalinka haddii i t iyo i t shan education waa kaas laakiin wasaaradda meel focus ah inti maalin education ah faculty of education ah qualified ah long time maalin ahay intiya gaarad markan waa macalimiinta taydoodadan faydalka ardaydan saar doonaan insha allah marku rajana
waaya iskuulaadka keelaan magaalada baydhabo intiba badan waliba waa kuwa gaarlan laye isla markaasna iyo ardayda walbeesa iyo kubiyaa marka wasaaradda walbashara dowlad goboleedkan koonfur galbeed suubida iskuulaad gaar ah oo bilaafiriya oo ardayda dugsi sare iyo dugsi dhexeba iyo kubarada koraan
iskuul badan ma jira oo barashada sideeda jaro jaro halgaal ee mashal gaajana waxbarashada mayba formal in non formal like marka ma jira private sector ma jira kor public sector ma jira kor malo mashal ma wada hadda oo bayda halena waxbarashada kan beesida iyo kan kale iyo wasaaraddu iskuul waliba wali ogtog marka wali hooskooda kuleeda koonfurta beedkaalan oo wasaaradda barashada hooskooda iyo warayd ogtaa maalin joola socoto kan incentive karkaadana jira kor binaadanga lay iskuulka wala baar kor darbiga wala sanagada taanin madaxweynaha degrés laakiin wasaaradda walbana waa ku qabatay isku dibanaas u bidi iskuul banama dhareys baarlamiinta centrikeesiga iska deysi walbanaas u bidi mara kore dalkiiba saalishan waxbarasada fahmay markuu
waayahay weliba la dareerna inay daruufo badan iyo jiraan islamarkaasna dhalinyaro badan oo hadda fadaas walbarashada inay walbarata isla markaasna haysana qarashaadkii iskuulaadkii iyo weliba jaamacado marka taakuleen gaara oo wasaaradda walbarashada arrintaasi iyo ardaydaasi iyo kacaawiyo korta jirta
walba oo geerka walbarashada isku dii korno iyaga kor ku saarayni عملها سكول اللي جي ربي واحد بريشي سيادة من بغارس ربي جي كده ما بحاس ان وزارة ما يبس كاميرا دمايا في الإدكيشن أو يمساسة اللعب والأسياس مركان وليك وراء تأكدو مرور بالبلد ولا جيب إن شاقنا استربع وتقرأي والبرشد من فراها إن دوري وريا قارو لكن ولب أول برشد أنها وزارنا والديار نتا تسري إدكيشن وسالة
waayahay ugu dambeyntii marka maadaama guddoomiya walbarashada ee degmada tambaydhabo adeeta la dareerna walbarashada xaaladii iyo saasoo kale nidaamka hadii wasaaradii kuwada marka may baaqahan jeedi leetahay ardayda inta badan jeel walbarashada reer koonfur galbeed
fursadan qiimaha badan isgirsidaan ilmaha arday walbarashada walbaran dadka zayliyas walbaran dhawaateelku ku bahaa jahliga walbaran dadka sheena dhibaatooyin badan le infectif badan sheena markan meelaha walbarashada ku faaidaysto waalidiin ay siin awlaad walbarashada meel lahays in sheega ka amaana oo kuwa ku faa'idaysada waliba horta waalida liidka khayralasii waalidiintana iyana anoo ku faaidaysa fursadan inka baaga intii yaalkii walbarashadii ka dhawaayaan wada wargabaan yaa la isku jari karo yaa la walba maray meel lahays dadka dhan walbarashe wala maraya lama mara kooda isku jari karo oo walbarashadan banayaan waalidka intiisu iska xooji intii waxyaabihii walbarashaas jaalan digareeyo oo walbarashaas danidaas dadban ku sheena intiiyo ku dhaaleya walbarashayna ku wargabaan marka beedanka maanagay maamulyaalka oo qiimaan badan oo degmada bedo badan yaan walbarashada ka shaqeeyay habanay oo keeka danan taagan intii wasaaradii waxbarashadii oo la shaqeeyaan oo iskuulladiion iyo meelahaysta wanaagsan ka shaqeeyaan ayaana idan ka baxnaga tan kale wasaaradda waxbarashada ayana may waxaa kale insha allah tiimkan inta siweelan meelahays shaqadii meelahays siya kahaytilika aadi oo anka shaqeeyaan wasiirkan idan ka baxnaga iyo raxsimaar guud oo wasaaraddan yan hadeersi level fail oo geedka dadaala intii free education lahala iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda ayoonan tegin geedka intaa in raadi ayna meelahays guna kale in raadi ayna tanayaha waxbarashada intii free naga iyo isuma wariyaashaana sinisiinaan naga ogeedka meelahays fursadan qiimaha badan in ku faa'iidaytan oo waraystaan xaalada waxbarashada degmada dhow ciidasan kamaanaga
waayahay dhugunsiyalla kaase wali bahay yuusuf maxamed idris gudoomiyaha walbarashada degmada tambaydhabo oo si toosa qata teleefonka idaacadda warsan usiinku warmaayo idaa maasanta mudane
dugsiga hoose dhexe sare ee kabaadir tini badan iskoolkii bulshaysinkeediyaani kawaadir primary and secondary schoola cabdikol deeri kalaylisiya baawadiis ku kaha fidhiga walbarashankooya dugsiga hoose dhexe sare ee kawaadir keedkii ilmagu kolba dhinigoola ku feedadow kabaadir primary and secondary school kula lahan abaabuli kini laha diyaaryaay koy arag walbarashooda kaamilka ahoo lakiinka diyaari kabaadir primary an secondary school korhor ho kedintay miilkooban yaalanka kedsoonti abdala koy awlaada kawaadir primary and secondary school kawiirnimi wallan bare kasanshooba ma jaradaayaan agoonti owa sikeefyaaya kawaalaha kala deer owlaada way ku dhisee barashooda diinigii imaadiga kabaadir
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirnaa waliba hoodasin kala hamiin fayna idaacadda warsan siyati siya dhabiisa lama gaarteysa mawjadaha gaagaaban xaalada live streamka guud ahaan labkuna dhuun sugartan akhyaaraya waliba hoodasin kala hamiin fayna cabdirasharaashka ayaa barnaamijka alabaa saare waana siina darasiya dhegeystayaal wasiir ku-hogeenka wasaaradda dhallinyaradii iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka maamulka hiirshabeelle iyo weliba uso kuwerbiyaya biihireen iyo hadda kuwadanka duleedka magaalada jowhar ee xarunta maamulka hiirshabeelle hadda bibiyoseenta kukoyanga wasiirka maranqata teleefonka idaacadda warsan uu soo rooga magaalada jowhar iyo waliba usinka ka jawaabay
xaalada guud ee wasaarada dhalinyarada iyo isboortiga waa xaalad iska hooki ah wax culeys oo haddana ay ma jiro ee howlaha sidii loogu talagalay u socdaan inkastoo wasaarada ay isku cusub tahay alxamdulilah had wax had culeys oo aan sheegi karna mala kule wasaarada howlaheeda caadiga ay ku guda jirtaa waayahay marka een, ah, wasiir ku-xigeenka wasaaraddaas ayaa tahay ee, dhanka dhallinyarada iyo wasaaradda qorshaha ku aadan dhallinyarada maxay tahay
Ee, qorshaha dhalinyaradu waxay tahay ee, hadda waxaan wadwadnaa ee, aan raadis ugu jirnaa mashruuc mashruuc yar oo aan rabno in dhalinyarada ay isu doortaan inaan doorasho u samayno dhalinyarada hogaankooda inaan doorasho ka samayno Ee, dhalinyarta hogaankii hore wuxuu ahaa mid ee, magacaabid ku yimaada Mhm.
laakiin hadda waxaan rajaynaynaa ee, hogaanada dhalinyarta sida ee, guddoomiyayaasha degmooyinka Mhm.
ee, sida gobolada ama ee, state-kaba Mhm.
ee, dhalinyarta dadka hogaaminaya inay noqdaan kuwa ku yimaado doorasho marka Mhm.
barnaamijkaasa hadda nagu weyn waa barnaamijyada aan wadno waayahay marka ma barnaamijka ugu horeeya ee wasaaradda ay bixiso miya mise barnaamijyo kale oo loo qabtay ayaa jira dhallinyarada Ee, barnaamijyo kale way jiraan laakiin ee, mid ku ugu horeey waa la dhihi karaa sababtoo ah kuwa kale waxay ahaayeen kuwa oo dhalinyarta lagu wacyigelinayo ama ee, ee, loogu raadinayo shaqo abuuro barnaamijyadaas la tahay inay wax bartaan inay shaqo abuur helaan barnaamijyo waxay u badnaayeen oo wacyigelin laakiin midka ugu horeey ee la dhihi karo ee, dhalinyarta xaggeeda wax laga qabto wuxuu noqon doonaa midkaan rabna inaan ee, dhalinyarta aan dhexdooda aan doorasho ka samayno waayahay mudane waxaad sheegtay in wasaaradda ay cusub tahay micnaheed maxaad ula jeedaa
Ee, way cusub tahay baan ku dhahay waxay tahay ee, wasaaradda mar hore waxay ahayd wasaaradda waxbarashada iyo dhalinyarta Mhm.
marka hadda waxaan ka dhignay oo keliya ah laga dhigay wasaaradda dhalinyarta iyo isboortiga qaybta waxbarashada waa laga jaray Mhm.
marka cusboonaanta aan kuu sheegahay midaas weeye waan wax kale oo xuseeb oo jira ma laha Mhm.
sababto ah waqti dhowle annagana nabal dhiibi Mhm.
Ee, si toosna meelka hore uguma howlgeli jirin barnaamijyada hadda anaga wadno Mm.
Ee, wasiirka hore wuxuu xooga saari jiray keliya ee wa- dhanka waxbarashada marka wasaaradda hadda waa la kala qaadi kala qaaditaankaas darteed ayaan leenahay wasaaradda ay cusub tahay waayahay ee, mudane wasiir dhawaan waxaad ka hadashay een, biyaha webiga een, gudaha deegaanada maamulka hirshabeelle marka maxaad aragteen halkan intuu maraya
Ee, waa mahadsan tahay ee, horta ee, webigan waa kheyr allo onasiiye sidii wa- oo dawladihii hore u burburtina webiga wax dayactira laguma sameynin Mhm.
Ee, biyaha hadda aan ka hadlayni a- ama aan hoosha ka hayno waxay yihiin waa magaalada gudaheedi waa meel biyo la yiraahdo siimo ama filtrationi Mhm.
waa biyo ee, dhulka hoostiisa kasoo baxaya markuu webiga buuxsamo Mhm.
maaha biyo buquta oo layska xiri karo waa biyo dhulka hoostiisa kasoo baxaayo Mhm.
oo ugu dambeyn samayn karo inay meesha buquta noqoto Mhm.
marka biyahaas ay ahaayeen waxaan ka hadlayno oo annaga hadda aan ku tacaalayno oo hooshooda aan wadno marka biyahaasi ee, qaabna aad isleedihiin waa laga celin karaa ee, maxaana ka qaban kartiin
Ee, qaabku ugu habboon waxay tahay meeshay biyaha ka socdaan ama buqutada ay ka ay ka samaysan tahay Mhm.
in ee, carro badan lagu shubo oo gawaarida la kormamartiyo si ay carradaas meesha ugu dhegto Mhm.
marka hadday joogto waayin hataa dhibaataday yaraynayeen oo meesha difaacay heli Mhm.
sababtoo ah webiga ee, dhinacyadiisi oo dhan waa jajabti oo wax carro tuure ma laha Mhm.
marka in carro meesha la dhigo intaasay shaqada noqonaysaa oo carradaas meesha lagu dukeeyo waayahay marka barnaamijka aad leedihiin hadda biyahaas inaa celinaan rabnaa yaa kaalin idinku siinaya
wallahi cid hadda kaalin nagu siinayso oo cid hebela kaalin nagu siinayso la dhahayo ma laha ee, dadka xaafadda deganaay iyo ee, dad yaroo ganacsata eh, iyo dad yaroo ahlu beledka aan guryaha ugu tagno aan dhahan dhibaatadaasaa jirta waxaa laga qabto Mhm.
oo contribution isku aruuriya lagu sameynaa maana hadda wax la dhihi karo ee, hay-adda hebelaa ka qayb qaadata ama qof hebel ama ee, wasaaradda hebelaa ka qayb qaadata ma jiraan marka waan la socnaa webiga in deegaanada maamulka hirshabeelle uu saameyn weyn uu ku yeeshay marka haddii biyahaasi ay sii bataan soo lagama yaabo in ay sii baataan oo qaybaha kala duwan ay gaaraan
horta ee, webiga fatahaadku ma yar oo magaalada banaankeeda meelo badan uu ku fatahaadiyaa jira Mhm.
midda hadda aan aan ku tacaalayn waa magaalada gudaheedii oo haddii meeshaas wax ka baxaan ay magaalada dhibaato badan geersiin karto Mhm.
marka hadda waan ku tacaalaynaa kolley hoosha waa socotaa oo maanta fulisadda ayaa meesha laga shaqaynaya welina kuwana in- inooma joogto beritan waan ka shaqay doonaa hadduu ilaa yidhaahdo marka ilaa aan meel ka saarno kolley waan daba joogi doonaa insha allah waayahay wasiirada maamulka hirshabelle ayaa tihiin een, maxaad hadda saacadan ku soo aadiyey in aad wax ka qabataan arrimaha webiga
Eh, dhibaata markay jirto waa in wax laga qabto marka dhibaatada darteed oo meesha ka jirta wax ugu qaban weynaay haddaysa dhibaato jirin webiga waaba sida la rabi laak hadday dhibaato timaado waxaa lagu qalban yahay in webiga laga shaqeeyo dhibaatada laga hortago shacabka la badbaadiyo waayahay marka wasiiradana ee maamulka hirshabelle waad awoodiin in eh, waxyaabo badan aad ka qabataan biyaha hadda soo galayo magaalada marka een, ma is leedahay haddii eh, arrintan lasii wado waxbaa laga bedeli karaa xaalad dadka hadda ay ka habsi qabaan in biyaha ay sii fatahaadaan
Eh, waxa hoosha loo galib waa in xaalad wax laga bedelay ahayd oo biyaha dadka lagu fiirsan oo waxa la wixii karaankeen ee laga qabto tiina waan wadnaa oo hoosha waa inoo socota insha allah waana dhamay doonaa waayahay ugu dambeyn marka maxaad baaqa soo jeedin lahayd Eh, waxaan baaq u soo jeedin lahay dhibaatada keliya ma aha midda hadda meesha ka taagan Eh, dhibaatooyinka way badi yihiin oo dhan bini-aadamnimaa dhici karto dhan eh, beerihi mid dhibaato gaartaa dhici karto marka waxaan dhihi lahaa dhibaatooyinka intaysan imaanin ka hor in laga taxadiro waxyaabaha dhibaatada keenaya dadka shacabka ah iyo maamulka iyo dawladaba intaasaan fari lahaa in dhibaatada meesha laga qaban lahay eh, markay timaado in laga hortago ka hortaga ka fiican daaweynta sidaasaana soo jeedin lahaa insha allah waayahay dhegeystayaal kaasay wali bahay wasiir ku-heenka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska ee dowlad goboleedka maamulka hirshabelle oo si toos ah qata telefoonka idaacadda warsan siin ku waramay
maasha allah markabkan wiinan badana maykul yaabti maalmoon koob maalna muqdisho lay roogay markabka hiridoona markaatelay ku haayay mudjay markab buu markiinku horaysiyo markab wali bilow muqdishada haroro fadi usla amlaha kamarmar dirtamay ku reebow iska bay dhawadan weda boqolaal bakaar horsho waa maayo baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow bes ew calaamadu hormar leedheh afkaha kulubati bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow suugii bakaari hirin qalabkiya hadaay barma baradamba bahanagoy bakaar baabshay aan haynuu bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow dekadii banaadiraa baabuurtiis iskaba baalgadhanyin buyalahasiyay habartiiraye bakaarka walaalo oflow oo baydhabo kiyaalo isqabshoo laiskugu bogdhike ya
waayahay dhegeystayaal qaybogii hore ee barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirnaa waliba wada sinkana dhegeystayaal hamiin faylanga maamulka gobolka boqoli oo saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo waliba iyo dardargelin iyo kuwadana ciidamada shal duwan ee rogan gobolka boqol haana se oo likuwadani iyo guud ahaanba ee lagu wareegan degmooyinka haddii oo gacanta ka hayan harakada al-shabaab haddaba waa ka guddoomiyaha gobolka bokola ayna maxamed cabdi tool oo intuu kurenba uu isla dardaarmo ciidanka kureedna waliba mirisay ku hadale taliyaha ciidanka xoogga qaybta ama guutada sagaalada ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed hogaanka la wareejiyey mayla raay militariga xooga dalka soomaaliya la wareejiyey dhammaantiyo boqolkiiba may afartan salaama tankala arawahay tangeeka may buwaha ra-iisul wasaaraha marka inta kooy maynin ballan qaaday idii ciidamadii la qarameeyow oo mayla raay walaay xuquuq la-aan xuquuqdi helaayaan walaay xuquuq ma usub hata usubna mayla raay mayla raay oo xuquuqdi helo doonaa wayna nin ballan qaadaa ciidanka dhaqsi nin liimu beeyow oo hubshool isaa degdegnon kuwayo unuuna may ballan qaadan unuuna may ballan qaadna ciidankan haddii la dhamaastir walaay ku dhaman la dhamaastiro hubshoolisi tiyeegloo ka ballan eebta hor horta tiyeegloo ka ballan dabalaysa fayla fahma haddii hubta la keen haddii ilaahay ar dadka oo aynay lijar gure warigaa laakiin lijar ama laaki dabru waana tiyeegloo nuura ilfade marka way ogaanasaana tallaabada tallaabadii hore ku duwanta ciidanka ciidan qarmo ciidan mashaar qaadadaw ciidan xuquuqlow ciidan gaadid helaw ciidan qori nooc walba helaw ciidan laka taligalo waa inin dalka huray laka taligali waay surunku lukubilaa xuduudka may laraay boqolkeegii dolan dool waay intana may waa meelisukeegii eelboon waay dadkan way linka taligalay intaata inta fadhiiday intii maqon wax ku maqon way linka taligalay ina dhulkan hureeyan maduuna dhulku hurayn kabaabije maydhawahanin dalbato beesas beesas insaana ninkoyarto faqoayno
way kala siin sheegay dishibiliinka walee raw hayka dira ciidan hoob isin dheegtaan dishibiliin waay mas-uuliyiinta ciidanka galanta liin dhiibi doona ciidanka wadaas halku dambooyay lan kala dambeyn allaahina meelma deeraw ciidanka maylu ku faday dishibiliin ku fadee maylu ku faday mayla raay amarqaadasho ku fadee maylu ku fadee waqtiga ilaaliyo ku fadee maylu ku faday inuu si diyaargaroow qorija iyo boosha iyo adduunshay diyaargaroow ku fadee mar fala wal dhabash dhabash guraamada ciidanka feeloo la dareeriy kabaada jahan durmila ukiyo maylan baahan ciidankan way rawayn onu kumaandoosi way rawayn kumaandoosi bakool way rawayn maalintii goridina nasi sasi feeliana kumaandoosi habdareerte jaba meel galaas adig garoasi arfade intaas way u haatay wakti gaaban ahaysan dadka barsheen iri fidhi ana doogi mahanka gebagabaayay shaqo fayl iyoonay tooyow ma iska ognaa ini dadka luhuray may kala iska ognaa ini sharuucda lidhoor شرع ملتري ان اللي دورس كوغنا وبالله توفيق دير دار كلام ان انت متدي لاير وعاويو ساكا إلهي با مهد إسكالة قبل كبوش قيي وحنوها مبليين إياه مامل كووصر مرسابك قبل كه iyo saraakiishii u soo halgabtay ciidankan midhahan ka dhalis u soo dhabar adeegtay iyo dhammaan ciidankao dhan oo asna asigoon lacag lahayn oon mushaar lahayn oon waxba nolol haysanin ciiddoodii iyo calankoodii iyo gobolkooda gaar ahaan difaacay waxaa la yidhi nin samraasad ma waayo waxaad samartaanba maanta waad aragtaan guusha aan gaarnay xaquuqdiinni dawladda way ogolaatay wakti dhow oo wiigan gudihiisa waxay nii imaanahay qalabka ciidan hadduu hub ahaa hadduu diris dhammaystiran ahaa hadduu xaquuqdiinna ay ahayd dhammaan oo laafdam weyne waa insha allah wiigan gudihiisa aad helaysaan laakiin ujeeddada maxay ahayd in ilii tabadbarahayay idinkana aad u labaladeegayseen degmooyinka maqna in lala qabto degmooyinkaan qabanaynaa waana ku guulaysanaynaa ciidankan magacii laakiin guddoomiyaha u sheeg waa kumaan doosta gobolka bakool ama xudur gobolka bakool dhulkaan ku hormaraynana carabku inii mariyey waa garanaysaan meeshuu hadda inii sheegay meesha aan ku hormarayna rabnama isla markaba inaan gacanta ku dhigno guddoomiyaha carabka inagu dhuftay waajibaadka ciidan ee naga xil saaran annagu ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdamaad guutada sagaalaad gaar ahaan waan gudanaynaa insha allah qalab iyo gaadiid iyo muxuu ahay nolosha kalena dawladdan ka rabnaa wasaaraha wuu ballan qaaday wuuna soo ogolaaday isagoo ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wasiirka gaashaanigana si deg degu hadda noogu imaanaya qaybta ugu weynna wasiir gaashaandhigaa ka qaata waxaa weeyo waa shaqaynaynaa militari baan nahay ciidan baan nahay wixii naga hor yimaadana waan u dhabar adeegaynaa insha allah hal qodob aan inii sheegayaa ciidankii xudur joogi jiray ee gobolka bakool joogi jiray ee tiyeglow joogi jiray ee waajib joogay weli lama hayo gaari laga qabsaday ama qalab laga qabsaday inna lama saaray weligood soomaaliyana way ogta waxaa u halgamay ee mitidahayna waa askartaas hadda joogto ee guutadii hore waxaa la rabaa marka kuwii iyo kuwa ka daray idinka weliba magac kumaandoos wato oo cirka ka soo daawanayo qalab kenya iyo qori kenya inaan la qabsanin baa la rabaa qorax baan fadhinaa waan guulaysanay waa hambalyo dowladdeennana waan hambalyanaynaa maamulka iyo saraakiisha usoo dhabar adagtayna waan u hambalyanaynaa insha allah guul iyo farxad baan isku
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
golidoli ii miranin qubatay jilaal qombobshay ii gaanjadismileh wagoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay maylaka qiyaasay may laka qiyaasay hooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahatay inti dabeel koraada ii dubaysay injeede danseeha ka galay imboqohoota dibadda hasku diiwaan geliyey bahoota dibadda inama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dib sii sido faday adagtana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashinaha handhoobtay qeybtiyo
waayahay dhugunsiyaal la qayb uga dhexe barnaamijka kulanku warsanaya isla marayna weliba wada sinkilaa dhugunsiyaal la miin faylnanga barnaamijka cabdirashiraashka ayaa saaray waan siini diraysaa dhugunsiyaalla farsamada saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow iyo imaamadaya aniyo madaweynahii hore ee xasan sheekh maxamuud isefine sidaasna weliba eraya wasiirka hore ee wasaaradda dastuurka ee koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi sheekh xasan haddaba arrintaasi meyninjeeda mayna ku dareemay xasan sheekh maxamuuda iyo dhigunsida usoo arrintaasay faahfaayow madaxweynihii hore shalanka hadlaya dastuurka aadaan ugu faraxsanahay inuu dastuurka la ilaaliyo la yidhaahdo annagu afartii sano waa sugu joogaan la jirin dastuurka la ilaaliyo welina waa leenahay dowladda hadda jirtana ka yeeli mayna dastuurka inaan la ilaalin kuwii horena dee xabsi aan u galnay eh, dastuurka la ilaaliyo annagoo dhahayna welina waa dhahaynaa mar kasta xilli kastoon joognana kuma xirro dowladdaas inaan amba aan jecelnahay amba aan ka tirsannahay waxay ku xiran tahay xuquuqda aan leenahay ee dastuuriga inaan sheegno waa run xasan waa muwaadin waa madaxweyne hore waan fahmi karaa waana ogahay dad badan inay dhihi doonaan cabdulaahi waaba iscafiyeen ee maxaa eh, maxaa jalanjiga kale muxuu yahay waa run aniga madaxweyne xasan waa iscafinay waxaan iska cafinay inta xukunka ay dhibaatadu shakhsiyan iigu geystay laakiin aragtida siyaasadda iyo waddanka sida laga yeelayo iyo meeshuu aadayo iyo cidda maamulaysa sida loo maamulayo ka maynaanayso isku aragtina kama nin laakiin wixii intuu xukunka joogay oo dhibaato si shakhsiya iigu geystay si sharci darro ah walaalkay waa u cafiyey waana sidaan uga cafiyey hadal kama jirin marka waxaan rabaa dadka inaan iskaga qarsoomin national issue markaan ka hadlayno xasan xuseen madaxweynahan ka hadli jirna hadduu guddoomiye xisib sidaan oo kale yahayna waa ka hadlaynaa hadduu saxan yahay waa ku taageeraynaa hadduu qaldan yahayna waa qaldan yahaan leenahay wax nagu qasbaya ma jirto qof aan u aragno inaanay fikir munaasiba wadin amba aan wax dalka dan ugu jiran wadin inaan madaxa u raaracno la raaracayno godka jilcooda sooma marneen waxaan maqlayaa diyaarada la hakiyey oo laga hadlo la diiday annaga intana lanka soo degaaban aan xiri jiraba aniga anaa waxba dalka ka hadlayn oo nairobi ka imid oo si sharciga waddanka uga baxay ilan ma tahriibina diyaaradaan raacay sitimaanaa nairobi joogay haddaan soo noqdana nabadsuguda aeroboorka iga xirta waa wada ogtihiin intiina saxaafadda intay dhegaysanaysa godka jilco baan soo maray maxkamada dembiga ugu weys marka haddii walaalkay xoogo yar uu arrintaa kumantigareeyey wax intuu jooga jiray ahayd laakiin waxaan ku faraxsanaana ma ahayn haddana kuma faraxsanin qof soomaaliya in la caburiyo mana taageerin qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay waddanka meeshuu u doono inuu u duulo meeshuu doono inuu ka dego dastuurka waa waa aasaas laakiin marnaba national interestiga ka weyn wax kasta wixii dowladdu markaa ay dowladda iyo dadku ma dagaalami karaan hadday dagaalami karaan markii sharcadarrada laygu xiray oo tumanjal afar bilood maxkamadlaan oo xabsiga ku jiray b s t ayaanu dhilahay waryaa toley ama xataa waa tunsantiin qorya waa haystay aniga u dhigi waagana xataa waa haysta haddii qofka xanaaya qora qaadana markaas aysan qaado lahayn waxaan aqayne hala saxaan lahaynaa waxa khaldan oo jira haddii qodobka koob iyo labaatanaad iyo labaatanaad iyo siddeed iyo tobanaad madaxweyne xasan shalay uu akhriyey annaga waxaan akhrinaynaa afartii sana oo isagu jooga aan la madaxweynuhu dastuurka ilaali qodobka labaatanaad akhri kan siddeed iyo tobanaad akhri kan laba iyo labaatanaad akhri waxaan xusuustaa maalin baan guddoomiye jawaari ugu tagnay annagoo axsaaba markaasaan su-aal waxaan weydiiyey guddoomiye jawaari dastuurkan yaray horta wadanka midka lagu maamulaa kanaan haysanaa ma mid kalaa jira ilan kan waxnanan ku xiri karaaye haddaan fikirkeenna sheegno kuma yaallaani gudoomiyuhu ma dastuur kaloon moognahaa jira wax badanood moogtaha jira uguri gudoomiye jawaari waxaan moogaa inaa asigaaba ku baxa marka dambe laftarkiisa waa loo adeesa marka dastuurka hala wada ilaaliyo madaxweynuhu shalay markaad joogtana annagu ilaali baan ku dhahaynay haddana hala wada ilaaliyo waxaan rabaa arrinta kiiska kismaayo kismaayo waa dhul soomaaliyeed maamul soomaaliyeedaa joogay hadda waxaa isku haystaa iyadoo dhul soomaaliyeeda waxaa isku haystay saddex nimo elmaadeera ayaa isku haystay waa dhul soomaaliyada ogow waxaan leenaha hala xaliyo barbalamka kismaayo qof gaara ugu quseeya ma jirto dowladdu hadday xali kartaa xaliso dadka nabadoonnada iyo dadka soomaaliyeeda sharafka leh ee wax laga maqlayaa hantay tagaan maamulkaasu inaanu dib u noqon oo aanu burburin xala ka gaaraan dowladdu hadday wax xirto oo erabar xirto annagaybana xiri jirtay tii ka horrays na waxba ka hadlay haddayadu marka danu aragto waxay la tahay maandaydka waxaa iskale dowladda waa lagu dhaliilayaa dabcan waxay hadlayso waa saxantaan ma lihi waxay hadlayso waa lagula xisaabtama laakiin maxay u samayn kartaa qof dhigi kartaa ma jirto amba kula dagaalami karta waxaa kaloo rabaa kelmad oo waxaan soo marnay waxaan joognaa hotel dhowr milyan ganacsato soomaaliyeed ku maal gashay meeshaan hadda aan joogno fadhinaa waxaan xusuustaa iyadoo qashin qob ah xaqiiqat maantana hotel five milyan dollar ganacsato maal gashataa ku yaalla maxaan ku gaarna dowladnimaan ku gaar waa inaan wada ilaashinaa dowlad mas-uul iyo shacab dowladnimada ka korta ma gasho meeshaan ka naqdo waa is naqaanaa reer muqdishoaan nahay kelmadaha marka aad moodo qaarkoor inay u turjumayaan in oo haddii sidaan raba la yeelaayo waxaan wax kastaan suubi karaa qof wax kastay suubi kartaa ma jirto dowladnimada qof wax kastay rabto ka suubi kartaa ma jirto dowladnimadu waa la wada leeyahay waana laga wada dhexaysaa haddii farmaajo iyo khayre aniga way taqaanaa saddex sana jiraan weligay ma taageerin oo yani ma dhihin waa saxan yihiin sidii ku saxan yihiin waxay khalad yihiin aan sheegi jiray waxay ku saxan yihiin halna waa boga mahad
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshown stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwudiyo arlaadon baydhow ulbaawadeena ka bandhaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufama leh agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar argu bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deero bystar business center
waayahay dhugunsiyaalla guudhaan waliba antaa kaafmeena barnaamijka kulanku warsan oo numadu siin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka uu kuwaliba saaray waan siina dararsaya dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid raashka dhanka farsamada madaw kudeerta waliba imaamadahay saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow hanti barnaamijkun barnaamij lamada reedon kulamaana dhugunsiyaalla waa cabdirashiid raashka oo siin kutabaw sidaasiyo amiin nabadee assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kamahasantiin dhugunsadobka barnaamijka